bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min اlأqwal والأعmaal lma تxibه وtarضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afariyo tobnaad ee suuraة النisaa allah waxau ihi subxaanه laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima allah waxau ihi subxaanah laa khayra khayr fii kaiirin in badan kuma sugna intaa badan oo min najwaahum faqooda ah laa khayra khayr ma ahaanin fii kaiirin in fara badan khayr kuma jiro intaa fara badan oo min najwaahum faqooda ah ilaa man ilaa najwaa man mid faqii mooyaane kaasoo amara amray huwa manku bisadaqatin sadaqo amray aw macruufin ama wax wanaagsan dadka faray aw islaaxin ama heshiisiin iyo hagaajin amray bayna annaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo waman yafcal ruuxa sameeya daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo sadaqadii inuu faro ama macruufkii uu faro ama wanaagiiyo heshiisiintii uu amro marka daalikadu saddexdaa jamacaba waxay ugu noqonaysaa madkuurnimo iyagoo hoosta jamac ka ah ayaa korka ay ugu noqonaysaa madkuur ahaan oo ka la soo sheegay oo fara badan waman yafcal ruuxa sameeya daalik kaa la soo sheegay ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis uu doonaya darteedna u sameeya fasawfa nuutiihi waxaanu siin doonaa ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn marka ilaa man amara waxaynu nidhi ilaa najwa man mid faqi mooyaane marka waxaynu najwa usoo qadaray si najwaha najwaha looga soo reebo ila iyagaa isku mid ah oo waayo man waa daatadii oo waa cayn dee daata iyo macnana lama soo kala reebo najwuhu waa macno macaanida ka mid a manna waa qofkii laftiisii qofkana faqa lagama soo reebaye faqa faqa laga soo reebaya markaa si ay mutadaabiq isugu noqoto isku munaasab u noqoto manta waxaad usoo qadartaa mudaafa najwa ilan labada faq ayaa lasoo kala reebayaa markaa saasaynu nidhi ilaa najwa man alla waxau ihi waman qofka yushaaqiq khilaafa macnaha dhinac mara alrasuula rasuulka ruuxa khilaafa mushaaqaqada waxaa la yidhaahdaa marka dhinacii uu maray maaha dhinac kale aad qaado waa shiqi waa dhinac ama dariiq marka waa ruuxa dariiquu rasuulku maray maahe mid kale ka garab jeexda waman yushaaqiqi rasuula ruuxa rasuulka khilaafa min bacdi maa tabayana intuu caddaaday dabadeed lahu isaga alhudaa hanuunku ruuxa rasuulka khilaafa hanuunku intuu u caddaaday dabadeed isagoo og oo u badrheedhaya oo wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta wadadooda midaan ahayna raaca ruuxa labadaa isku darsada inuu rasuulka khilaafo iyo dariiqii mu'miniinta inuu ka baydho nuwallihi waxaanu uga weli yeelanaa maa tawallaa wuxuu ka weli yeeshay macnaha waxaanu u daynaynaa wuxuu doortay natrukuhu wamakhtaarah isaga iyo wuxuu doortay ayaanu isu daynaynaa oo dee qofkii wax isku xidhaa waa loo daayaa man tacallaqa bishayin wukila ilayh wa nuslihi waxaananu gelin doonaa jahannama jahanname ayaanu gelin doonaa wasaa'at way xumaatay hiya jahannamina masiiran ay marjican wama'aaban meel loo noqdana jahanname ayaa ugu xumaansha badan ciyaadan billaah alla waxau ihi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa rabbi waxa uu yidhi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in loo shariig yeelo bihi isaga in allah lagu kufriyo ama cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafo waa haddii lagu dhinto ilain dembi walba nolol haddii lagaga toobad keeno ilaahay waa dhaafaa laakiin waxaa laga hadlayaa kii lagu dhintay wayakfiru waa dhaafaa rabbi maa duuna dalik shirkigaa wixii ka sokeeyana ilaahay wuu dhaafaa oo liman mid buu u dhaafaa kaasoo yashaa uu doono haddaanu doonina dee uma dhaafee intuu naarta kaga soo gooyo ayuu jannada ku dambaysiiyaa alla waxau ihi waman yushrik ruuxa u shariik yeela billaahi alle ee cid kale cibaadadiisa la wadaajiya faqad dalla xaqiiqa ahaan buu kaasi u lumay dalaalan lumid oo baciidan fog alla waxau ihi in yadcuuna ma caabudayaan kuwa mushrikiintii min duunih ilaahay sokadii ma caabudayaan ilaa inaahan dhadig mooyaane wa in yadcuuna ay maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan shaydaan mooye wax kale ma caabudayaan shaydaankaasoo mariidan mariidan madax adag shaydaan madax adag mooye wax kala caabudi maayaan alla waxau ihi lacanahu llah shaydaankaa ilaahay waa nacdalay oo naxariistiisa waa ka durkiyey halkaa waqfi laasimaa ku jira wuquuftuna iyo ibtidaagu qur-aanka macnu u yimaadaayo iskama yimaadaan oo imika haddii la waslin lahaa oon la waqfiyeen oo la odhan lahaa lacanahu llaahu wa qaala waxaa la moodi lahaa dee qaalada allaahuda inuu ilaahay yidhaa la moodi lahaa oo hadalkii alle uu yahay oo macnuhu wuxuu noqon lahaa lacanahu allah ilaahay waa nacdalay wa qaala waxaanuu yidhi ilaahay saasaa la moodi lahaa macnaha loo jeedaana waxa weeyi shaydaan baa laga xikaayoonaya laga warramayaa wuxuu yidhi kan yidhi wa qaala ee laga xikaayoonaya waa shaydaankii la'attakhidanna ayaad ku garanaysaa markaa lacanahu llah waa waqfi laasima halkaa istaag ila hadalku waa si uu u kala soocmo oon la ysugu khaldin wa qaalana waa hadal cusub oo la bilaabanayo alla waxau ihi lacanahu llah ilaahay waa nacdalay shaydaan wa qaala waxau ihi shaydaan dhe waa hadal cusube la'atakhidanna ilaahay baa inooga warramaya markaa wuxuu shaydaan yidhi waa xikaayatan can qawli wa qaala waxau ihi markaa shaydaanka malcuunka ihi la'attakhidanna laamtani waa muwadi'atun lilqasam waxaa loo gogol dhigay dhaar oo laamtaa halkaad ku aragto wallaahi baa loo qadaraa macnuhu markaa waxa weeyi waxa uu shaydaan yidhi la attakhidanna wallaahi baan ku dhaartee la attakhidanna waxaan ka yeelan oon ka yeelan oon ka yeelan min cibaadika addoommadaada allahayow nasiiban qayb baan ka yeelanayaa qaybtaasoo mafruudan la gooyey qayb go-an oo aan qoondaystay ayaan addoommadaada kala baxayaa wala udilannahum wallaahi baan ku dhaartaye la udilannahum waan lumini oon lumini oo aan lumini wala umaniyannahum wallaahi baan ku dhaartaye la umaniyannahum waan yidi diilogelini oon yidi diilogelin oo nolol dheer iyo adduunyo badan iyo inaanay xisaabi ka dambayn iyo aakhira inaanay dhoweyn waxaasaan ku logoyn waa amaani iyo didiilooyin adduunyo wala aamurannahum wallaahi baan ku dhaartaye la aamurannahum waan amri oo waan amri oo waan amri macnaha inay xoolahooda jarjaraan oy googooyaan baan amri oo dabadeed falayubatikunna waxay googoyn oy jarjari aadaana alancaami nimcoolayda dhagahoodii macnaha xoolihay dhaqanayeen ee geel iyo lo iyo adhiba lahayd ayaa dhagahoodii ay jarjari doonaan wala aamurannahum wallaahi baan ku dhaartee buu yidhi la aamurannahum waan amri oo waan amri oo waan amri inay abuurka alla beddelaan oo dabeed fala yugayirunna way beddeli doonaan oo way beddeli doonaan khalqa allah ilaahay abuurkiisana way dhalan rogi doonaan oo waa bedeli doonaan alla waxau ihi waman yatakid shayaan shaydaan markaa waa dhaarto wacad buu maray inaanu teello u dhiganayn ilma nebi aadam siduu u lugoyn lahaay u lumin lahaa allahna wuxuu ku ballan qaaday isaga iyo cidda raacdaba dee jahanamo inuu hanti iyo hoy uga dhigayo alla waxau ihi waman yatakid shayaana waman axadka yatakid ka yeesha ashayaana shaydaanka ruuxa ka dhigta waliya saaxiib iyo sokeeye min duuni illaah ilaahay sokadii saaxiib ruuxa shaydaan ka dhigta faqad khasira xaqiiq ahaan buu u khasaaray kaasi khusraanan khasaare khasaarahaasoo mubiinan cad oon shaki iyo midmadow lahayn alla waxau ihi yaciduhum shaydaan waa u yaboohayaa oo ballanqaad buu u samaynayaa waxaanaan idin siin iyo halkana idin gaadhi ballanqaad beena wayumaniihim waanu yididiilo gelinayaa yididiilooyin been ah wamaa yaciduhum shayaan shaydaanku uma yaboohayo dadka uma ballan qaadayo ilaa guruuraa lugooyo iyo dagis u dagaya mooyaane ama ilaa wacdan guruura yacnii ballanqaad dagisuu ku dagaya mooye wax kale uu ballanqaadi maayo alla waxau ihi ulaaik kuwaa lasoo sheegay shayaadiinta raacay ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannama weeyaan oo walaa yajiduuna heli maayaan maxiisan ay mahrabaa meel ay uga cararaan canhaa jahannama jahannamo meel ay uga cararaan iyo meel ay u ciirsadaan toona heli maayaan haadihi alaayaat waxaa ku sugan mawaadiic muhiim ah waxaa ugu horeeya nafyu اlkhayriyati can kaiiri min الnajwa ilaa maa wujida fiihi hadihi اlumuur almacruufa wa tartiibu اlأjri cala اniyati اlkhaalisa aayadda hore waxaa ku sugan in khayrka loo diiday in fara badan oo shirarka iyo faqa dadka ah shirarkay dadku isugu imanayaan iyo faqa hoose ay gelayaan in badan oo ka mid ah khayrka waa loo diiday ilaa kuwa tilmaamahan laga helay mooyaane ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ku sadaqo la ysku amrayo ama wanaag la ysku farayo ama dad dhexdooda wax ka dhaceen lagu heshiisiinayo mooyaane waxaa kaloo aayaddaa ku sugan wa tartiibu alajri cala aniyati alkhaalisa in abaalka iyo ajarka laga tartiibiyo uu ka dhalanayo niyo wanaagga niyada khaaliska ee alla u badhax tiran oo macnuhu waxa uu yahay almru bisadaqa walamru bilmacruuf walislaaxu bayna annaas waa khayr iyo wanaag in la sameeyo laakiin wanaaggaas waxaa ajar laga helayaa marka ilaahay dartii loo sameeyo waayo alla waxa uu ku xidhay waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima marka wanaagoo wanaag ma sameeyuun ma aha ee wanaagga aada samaysay aada samaysidee yaad u samaysay may arkay maqlay ma adduunyo ku hel lima facalta fa sawfa nuutiihi ajran cadiiman ajarku wuxuu ka dhashay ibtigaaa mardaati illaah marka camalka laba arrin baa lagama maarmaan u ah kow horta inuu macruufiyo waa mutaabacadii oo waxaanaad samaynaysaa waa inuu noqdo waxaad kaga dayanaysa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dee hadduu bidca ama munkar yahay laga aqbali maayo waa shardiga koobaad inuu mutaabacadii sharciga waafaqsan yihi shardiga labaad waa alikhlaas oo camalku ha noqdo camal saalixoo wanaagsan laakiin alla dartii haddaanad u samayn ajar ka heli maysa ha ku daalin waxaad noqonaysaa caamilatu naasiba marka kolley haddaad tabcayso oo daalayso dee niyadaada hagaaji si aad ajar u hesho oo alla dartii u sameen waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujubu liltizaami bimadhabi ahli sunati waljamaaca wa xurmat lkhuruuji can madhabi salafi الsaalix waajibnimada in la laasimo madhabka ahlu sunna waljamaaca yacni sunnaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam isaga in la laasimo oo lagu kulmo oo lagu midoobo iyo xaaraannimada ay xaaraan tahay in laga baxo madhabka salafka halkee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira aayaddaas ilaahay waxa uu ku sheegay laba arrimood mukhaalafatu rasuul wa mutaabacatu gayri sabiili lmu'miniin rasuulka in la khilaafo iyo waddadii mu'miniinta midaan ahayn in la maro oo mu'miniinta waddadooda laga baydho waxaa daba isweydiin leh rasuulka in la khilaafo keligeed ayaa kuugu filan goodiga iyo waciidka oo ruuxu wuxuu naar ku mudan karaa inuu rasuulka khilaafo oo keliya maa lagu daayo waman yushaaqiq irasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa maxaa loo daba dhigay wayatabic gayra sabiili lmu'miniin oo waddadii mu'miniintana ka baydha halkaa waxaa laga fahmayaa in raacitaanka rasuulka la raacayo sala allahu calayhi wasalam inaanay suuroobeyn iyo sunnada in lagu sugnaado kitaabka la qaato ilaa min khilaali sabiili lmu'miniin waddaday mu'miniintii hore u mareen in loo maro mooyaane waddo kale inaanay furayn oo ay xidhan tahay mu'miniintan laynagu addoonsaday inaynu waddadooda raacno haddaynu ka baydhno aynu ku naargelanno waa ayo mu'miniinta aayaddan lagu sheegay waxaa looga jeedaa kuwa lagu xusay fii suurati tawba ee alla uu yidhi waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar waaladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim allah waxau ihi subxaanah wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar kuwii iimaanka iyo islaamnimada ugu soo horreeyey u soo hormaray ee muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa waa saxaabadii waaladiina tabacuuhum biixsaan iyo kuwii kuwaa wanaagga ku raacay taabiciinta iyo atbaacu taabiciin radia allaahu canhum waraduu canhu kuwaas ilaahay raalli buu ka noqday iyana raalli bay ka noqdeen waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaar waxaana allah u diyaargareeyey jannooyin hoostooda ay webiyaal qulqulayaan khaalidiina fiiha abadaa weligood iyagoo ku waaraya jannooyinkaas dalika alfawz alcadiim allah waxau ihi kaasi waa liibaantii weyneyd hadihi alaaya waxaa lagu xusay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacuuhum biixsaan mu'miniintii hore ee rabbi iyo rasuulkiisuba ay raalli ka noqdeen ayaa aayaddaa lagu xusay oy ugu horeeyaan saxaabatu rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayhi min almuhaajiriina waalansaar iyo kuwii kuwaa wanaagga ku raacay haddaba mu'miniinta laynagu addoonsaday dariiqooda inaynu qaadno waa kuwaas waa kuwaa ilaahay raalli ka noqday rasuulkiisuna uu raalli ka noqday sala allahu calayhi wasalam waa kuwuu nebigu ku tilmaamay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yacni dadka waxaa ugu khayr badan baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam qarnigaygan waa waqtigii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa kadib kuwa kusii xiga kadib kuwa kusii xiga saddexdaa qarni ee allah iyo rasuulkiisuba ay khayrkiiyo wanaagga uga markhaati kaceen weeyaan mu'miniinta laynagu addoonsaday dariiqooda inaynu qaadno waxaana halkaa laga qaadanayaa alkitaabu wasunna in kitaabka alle la qaato oo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu sugnaado oo dariiqii rasuulka la raaco waxa shardi u ah fahmu salaf dadkii wanaagsanaa ee hore ee saxaabadii ugu horreeyeen ee hormoodka u ahaayeen siday u raaceen ay u fahmeen ay diintan u qaateen in loo qaato waayo dee iyaga dabadood ayaa khilaafaadka iyo fitankan faraha badan leh ay dhaceen diinta xaqaana maanta laguma qiimayn karo waxa muslimiinta dhexdooda ka dhacaya laakiin waxaa lagu qiimaysan karaa marka dib loogu noqdo nebi maxamed iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen ilan maanta wax walba uu dhacay oo balaayaa dhacday oo fitan baa farabatay marka haddaad waxa maanta joogo wax ku qiimaysato dee waad lumaysaa laakiin waxaa wax lagu qiimeynayaa ma ana calayhi waasxaabi rasuulkuna sal allahu alayhi wasalam markii la weydiiyey alfiqa naajiya rasuulku markuu tilmaamay ummadiisu inay u kala kici doonto saddex iyo toddobaatan qaybood oo kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida la weydiiye rasuulkii allo waa ayo waxa uu yihi ma ana calayhi waasxaabi riwaayana wahiya aljamaaca maa ana calayhi wa asxaabii nebigu wuxuu ku caddeeyey cidda badbaadaysa alfirqatu naajiya waa cidda ku sugan bua nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo kale cidda ku sugnaata ayaa badbaadaysa waxaa markaa lagaaga baahan yahi maanta in miisaanka aad wax ku cabiraysaa uu noqdo nebi moxamed iyo asxaabtiisii maxay ku sugnaayeen ma ana calayhi wa asxaabi midda kale waxaa laga qaadanayaa ma ana calayhi wa asxaabi fahmu saxaaba inuu waajib yahay waayo nebigu kuma dayn maa ana calayhi anugu waxaan ku suganahay laakiin waxa uu raaciyey wa asxaabi aniga iyo asxaabtayda waxaa halkaa laga qaadanayaa dee fahamka saxaabadu siday diinta u qaateen ee rasuulka u raaceen inuu waajib yahay oon la-aantii la liibaanayn sidoo kale rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidka icbaad ibnu saariya waxa u yihi calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin waxaad laasimtaan sunnadayda dariiqayga laasima iyo khulafaa-u raashidiinta waddadooda yacni rasuulku muxuu ugu dayn waayey bisunati waa si laynoo dareensiiyo fahamka iyo dariiqa saxaabadu inuu mar walba lagama maarmaanyi oon laga tegi karayn sidaa darteed ayaa ibnulqayim wuxuu la caleyh raxmat ullah alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ululcirfaani kuma dayn qaala allahu qaala rasuuluhu wuxuu raaciyey qaala saxaaba cilmigu waa wuxuu allaah yidhi iyo wuxuu rasuulkiisu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu waxay yidhaahdeen kuwii nabiga sala allahu calayhi wasalam la saaxiibee la socdee la rafiiqay ee goobjoogga ahaa waxyigaa munasalkee daraygii marka uu soo degayey isagoo cusub idan halkaa waxay nooga soo baxaysaa alkitaabu wasunnatu calaa fahmi salafi asaalix saddexdaa tiir ma kala hadhi karaan haddaad ku dayso kitaabka iyo sunnada oo keliya nin walba wuu sheeganayaa oo alkitaabu cid diidaysaa dee ma jirto assunna cid diidaysaa ma jirto laakiin waxaa lagu kala tegay calaa fahmi salafi asaalix kitaabka waad sheeganaysaa sunnadana waad sheeganaysaa laakiin sideed u qaadatay sideed u fahamtay yaad kaga dayanaysaa maanta waxa mashaakil caalamka ka dhacaya waxaa asal u ah waxaa laga tegay calaa fahmi salafi asaalix haddii loola noqon lahaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo quruuntii fadliga badnayd waxa maanta dhacayaa ma dhaceen yacni qur-aanka qofka akhriyaya isagoo qofkii muslimka ahaye muwaxidka ahaaye laa ilaaha illa allahu lahaa haddana sidii neef adhiya gowracaya aayad qur-aan u akhriyaya laakiin aayadda qur-aanka umuu fahmeen siday saxaabadu u fahmeen hawadiisa ayuu ku fasiro uu ku fahmay idan waa waajib in fahamka salafka lagu sugnaadoon dhinacna looga baydhin salaf markaynu leenahayna qofku waa inuu fahmo asalafu saalix waa maxay waa saxaabadii rasuulka iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin waa saddexdii qarniya dadka ugu fadliga badnaayo makhluuqaadka ugu mudnaa ee adduunka soo maray ayaa looga jeedaa dadkii wanaagsanaaye hore qofka kuwaa raaca salafi haddaad maqashana dee waa qofka kuwaa raaca salafi waa saxaaba raaco abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali inaad raacdo maceeb baa ku jirta iyo canaan inaad ku dayatood kuwaa waddadooda raacdo ayaa salafi macnaheedu tahay salafna waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii rag ahaa idan khulaasadu waxaay tahay qofka mu'minkee doonaya maanta inuu badbaado waa inuu noqdo qof ku socda manhajkii salafka waa saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay haddii kuwaa laga maarmayo lama raaciyeen wayatabic gayra sabiili lmu'miniin waxaanad ogaataa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa manhajka iyo madhabkii salafka iyo saxaabada inuu hebel iyo fulaan iyo callaan iyo ka dhexarku u naco waa inaad ku dadaasho cidda lagugu yeedhaya waa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waa asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ma aha hebel iyo hebel ku fayl cid gaara ku odhan maayo dabada qabso laakiin waxaan ku leeyahay abubakar dabada qabso iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali kuwaas miyaanad raalli ka ahay sheekhulalbani ayaa nin waxa uu ku yidhi bal ka warran haddaan ku idhaa yani waxa uu aada u fahmi waayey madhabka salafiga markaa wuxuu ku yidhi ka warran haddii aan ku idhaahdo waxaan ahay ruux muslim ah oo kitaabka iyo sunnada ku socda oo sadi sidii dadkii wanaagsanaayee hore ee asxaabtii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin sidoodii ugu dayanaya ayaan ahay haddaan ku idhaa ka warran suu yihi wallahi waa hadal wanaagsan maxaa ka fiican inaad tidhaahdo waxaan ahay muslim ood haddana tidhaa kitaabkiiyo sunnadaan ku suganahay ood haddana raaciso kitaabkiiyo sunnada waxaan ugu socdaa sidii saxaabada waa hadal fiican oo macaan buu yidhi haddaba wuxuu yidhi hadalkaa dheeree istaba taxan un baan kuugu soo gaabiyey salafi oo kelmadan salafi yaa-u nisba waa luqa carabiya yaa-u nisbada waxaa la geliyaa qofku halka uu nisbo sheeganayo uu ku abtirsanayo yaad hiigsanaysaa ood kusoo hiranaysaa yacni ana salafi waa salaf raaci dadkii wanaagsanaa kudayde ayaa looga jeedaa dee maxaa ka fiican inaad dadkii wanaagsanaa ku dayato oo dariiqoodii aad qaadato sheekhulislaam ibnu taymiyana caleyhi raxmat ullah majmuuculfataawaha mujalladka afraad safxada boqol iyo sagaal iyo afartan wuxuu ku leeyahy laa cayba calaa man adhara madhab salaf waintasaba ilayh waictazaa ilayh bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq faina madhaba asalafi laa yakuunu ilaa xaqa wuxuu yihi ceeb iyo canaani ma saara ruuxa muujista madhabkii selafka dariiqii dadkii horee wanaagsanaa ninka muujiya wax lagu caayo lagu canaanto ma samayn ruuxa u nisbo sheegta kuwaayo yidhaa anuu salaf raacaan ahayo ana salafi waxa uu sheekhulislaam yidhi bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq iska dhaaf in lagu qabsadee waxaba waajib ah in laga aqbalo oo loo garaabo fa ina madhaba salafi laa yakuunu ilaa xaqa waayo madhabkii selafku waa saxaabada iyo kuwii wanaagga ku raacaye xaq mooye wax kalaba ma xambaaro waxa uu ihi manaahigta kale ka soo hadhay xaq iyo baadilba waa ku jiraa laakiin manhajka saxaabadu xaq mooye baadilba ma geyo dee adoo haysta manhaj xaq maxdi oo badhax tiran ah manaahij kaloo labadaba isku darsatay maxaad ugu doorsan saxaabada ku ekow iyagaa kugu filan yacni axsaab kale iyo ururo kale iyo afkaar kale iyo aaraa kale waa waxa ummadda kala qaybiyey laakiin ummadoo dhammi hadday qaadan lahayd alkitaabu wasunna calaa fahmi salaf kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada intaasaa ku filaan lahayd adduunkooduna uu ku hagaagi lahaa aakhiradooduna ay ku islaaxi lahayd marka waxaa laga qaadanayaa aayaddaas inay waajib tahay in rasuulka loo raaco siday muuminiintii hore u raaceen oo saxaabadu ay ugu horeyso waxaa kaloo aayaadkan ku jira khaطru الshirki والshayطan وأna jamiica الdunuubi taxta almashiiئa ma duna alishraaki biاllah aayaadkan waxaa ku sugan khatarta shirkiga iyo ilaahay in loo shariig yeelo cid kale lala wadaajiyo iyo shaydaanku khatarta uu leeyahay ayaa ku sugan iyo dunuubta oo dhammi inay tahay taxta almashiiئa oo ilaahay hadduu doonana uu kaa dhaafayo hadduu doonana uu aanu kaa dhaafayn ilaa shirki mooyaane o isaga aan la dhaafayn haddii lagu dhinto waayo alla waxau yihi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica labada aayadoodna isma khilaafsana ina allaha laa yakfiru an yushraka bih iyo ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa iyo ilaahay shirkiga ma dhaafo isma khilaafayaane waa iswaafaqsan yihiin oo waxay isku waafaqsan yihiin in allaha yakfiru dunuuba jamiica marka la nool yahay towbadu ay furan tahay dembi oo dhan ilaahay waa dhaafaa gaalnimo iyo shirki baa ugu weyno ilaahay waa kaa dhaafaya haddaad ka towbad keento qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf laakiin waxaa looga jeedaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih hadduu ku dhinto ma dhaafayo ilaahay oo dembi walba ilaahay waxaa la arkaa inuu dhaafo haddii lagu dhinto gaalnimo mooyaane iyada alla ma dhaafo oo ruuxa ku dhintaa naar buu ku waaraya ciyaada billaah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cabadatu gayri اllahi min alasnaami wagayriha hum fi lxaqiiqati cabadatu shayطaan liannahu laamiru bidalik kuwa caabuda ilaahay cidaan ahayn asnaamta iyo wixii la halmaala xaqiiq ahaan waa shaydaan caabudo shaydaanun bay caabudayaan waayo dee cidda cibaadadan iyo shirkigan amartay waa shayطaan marka ilaahay maxaa uu yidhi wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida isagaa amray inay asnaamta caabudaan oo xaqiiq ahaan isagay caabudayaan oo addoommo u yihiin waa cibaadu shayطaan waxaa kaloo ku sugan aayaadkan min madaahiri طaacati الshayطaan ظuhuuru اlmacaasi min tagyiiri khalqi الlah wa qaطci aadaani اlancaam wa naxwiha waxaa ka mid ah muuqaalada muujinaya daacada shaydaanka la adeecayo waxaa ka mid ah macaasida soo ifbaxaysa ee soo daahirtay sida abuurka alle in la bedelo xoolaha dhagaha la jarjaro iyo wixii la mid ah oo waxyaabaha shaydaan lagu adeecay waxaa ka mida ilaahayna lagu caasiyey takyiiru khalqi illaah abuurka alle in la dooriyo la bedelo oo ruuxu muuqaalkii alla u abuuray inuu bedelo sida dadkan waxa weeyaan dee midabkoodi iyo muuqaalkoodiiba kiimika intay isticmaalaan midabkoodiiba bedelaya dumarka u badan oo maanta dumar fara badani ilaa man raxima allah midabku alla u abuuray intay ka tegeen ayaa ku kalena may gaadheenee naftoodii ay dhibeen oo ay dhibaateeyeen waa takyiiru khalqi illah shaydaan baana amraya waxaa ka mid ah waxyaabahan inta jidhka la tumo waxa weeyaan lagu sameeyo ee washmiga inta la dalooliyo markuu dhii ka soo yaaco wax lagu shubo oo midab kale uu yeelanayo waxaa ka mid a tafliij alasnaan ilkaha in la qorqoro oo la kala fogfogeeyo oo tafliij wax la ydhaha la sameeyo waxyaabahaas dumarku yacni timahoodii timo aan ahayn si ay dadka ugu dagaan inay ku xidhiidhiyaan waxaasoo dhammi waa doorin iyo bedelaad khiyaamo iyo khudca ay ku jirto waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha shaydaan lagu adeecay qacu aadaani lancaam xoolaha dhagahoodii oo la jarjarayo loogama jeedo dhega jaridan sumadii xoolaha oo xoolaha in la sumadeeyo oo calaamad ay ku kala soocmaan xooluhu lagu sameeyo iyadoo neefkii aan la cadaabayn oon la dhibayn sumad yar in lagu sameeyo dhibaato ma leh laakiin fala yubatikunna aadaana alancaam waxaa looga jeedaa oy samayn jireen xoolahooda asnaamta ayay u calaamadin jireen oo dhagaha iyo wax lamida intay ka googooyaan ayaa neefkaa xoolaha ah iyagoo sanamka ku weyneynaya oo ku tacdiiminaya ayay odhan jireen waxa weeyaan sanam baa loo calaamadiyey markaasi aan waxa weeyaan hilibkiisa la cunayn oon caanihiisa la cabayn oon la fuulayn oon lagu intifaacayn marka waa nooc waxa weeyaan ay samayn jireen jaahiliyadii hore oo asnaamta ay ku caabudi jireen marka ta shaydaanku amrayo ee fala yubatikunna aadaanan ancaam taasaa looga jeeda waa xoolihii ay asnaamta intay dhagaha ka googooyaan odhan jireen asnaamta ayaa loo calaamadiyey dabeed ciduuma dhowaan jirin laakiin sumadan xoolaha ee la calaamadiyo wax dhibaata a ma leh haddaan neefka lagu dhibaataynayn oo aan dee jidhkiisii la googoynayn aayaadkan waxaa kaloo ku sugan silaaxu shayطaani fi idlaali اlinsaan alwucuud اlkaadiba wاlamaani اlbaaila hubka shaydaan u adeegsada insaanka lumintiisa waxa ugu weyn ballanta beenta ah iyo ididiilada beenta ah yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum shayطaanu ilaa guruura marka yani waxa weeyaan waa ballan beena iyo ididilooyin been ah waana waxyaabaha shaydaan insaanka uu ku hadleeyou ku lumiyo shaydaan waxa uu ku dhaartay ilmo nebi aadam inuu qeyb yacni uu qoondaystu ka goosanayo hadalkaa maluu ku yidhi malihiisiina waa rumoobay la'atakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wuu maleeyey malihiisiina waa rumoobay oo ilaahay baa ka warrama oo yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis waa ku rumeeyey melihiisii uu ka malaystay inuu qoondaystay qeyb ka mida ilmo nebi aadam oo uu goostay waanay raaceen in yaroo mu'miniintii ka mida mooye inta badan baa raacday marka melihiisii waa waa ku rumoobay ilmo nebi aadam in yadcuuna min duunihi ilaa inaahan waxaa jalaaleynku uu leeyahay jalaaluddiin asuyuuti ilaa inaahan ilaa asnaama mu'anatha kallaati waalcuza wamanaata yacni ma caabudayaan ilaa asnaam dhadiga mooyaane oo dhadig ah sida laata iyo cuze iyo manaata waa wada muanathe maarkasta waa asmaa mu'anath ah allaata waa ism dhadig alcuza manaata macnaha magacaantaa dhadig ee asnaamtu ay leeyihiin ayay caabudayaan waxaa kaloo lagu fasiray ilaa amwaatan ilaa inaatan ay amwaatan wax dhintay mooye wax kala caabudi maayaan oo waxaa la yidhi waxaa loogu mahalay yacni inaatha ama dhadiga amwaad waxaa loogu mahalay waa bijaamici cadami nafci waxtar la-aanta oo sida dumarkuba ay dee daciif u yihiin ama dhadigyo waxtar badan aanay ulahayn baa amwaaduna yacni aanay waxtar ulahayn oo sidaasaa loogu shabahay oo waxaa looga jeedaa ilaa inaathan ay ilaa amwaatan wax dhintay mooye wax kale ma caabudayaan yadcuunada ama waxaa lagu macnaynayaa duco oo nooc ka mid a anwaacda cibaadada intii kalena waa soo gelaysaa ama waxaa lagu macnaynayaa sidaynu maray oo macnaha ka caamsan oo cibaado ah oo ducadiina ay ka mid tahay waayo ducadu waa nooc anwaacda cibaadada ka mid ah ee cibaadadii oo dhan ma aha marka waxaa ka awlaysan cibaadada caamkaa in lagu macneeyo ducadiina ay soo hoosgelaysay iyo baryadii allah waxa uhi laa khayra khayr kuma sugna fii kaiirin in badan oo min najwaahum faqooda ka mid ah ilaa man ay ilaa najwaa man mid faqiisa mooyaane oo waxaynu nidhi si faqa faqa looga soo reebo waxaad usoo qadartaa mudaaf najwa ah oo najwaha ayaa najwaha laga soo reebaya ilan man oo qof mucayana ah cayn macno lagama soo reebi karo waxaa kaloo tafsiir kale ah najwahaba in lagu fasiro bimacna almutanaajiin kuwii faqayay laftooda markaa waa suurtagal in manta laga soo reebo haddii najwaha mutanaajiinta laftooda lagu fasiro kuwii faqayay oo la yidhaahdo laa khayra fii kaiirin min najwaahum ay lmutanaajiin in badan oo kuwa faqaya ka mida khayr kuma sugna ilaa man mid mooyaane markaa kii faqayay ayaad kii faqayay ka soo reebta laakiin waxaa ka awlaysan sida jalaaluddiin asuyuutina uu marayo inaad labada najwo soo kala reebto oo calaa xadfi mudaaf aad ka dhigto oo aad tidhaahdo laa khayra khayr kuma sugna fii kaiirin in fara badan dhexdeeda kuma sugna khayr intaa badan oo min najwaahum faqooda ka mid ah in badan oo faqooda ka mid i khayr male ilaa man ay ilaa najwaa man mid faqiisa mooyaane kaasunbaa khayr leh kaasoo amara amray bisadaqatin sadaqa dadka amray aw macruufin ama macruuf iyo wanaag dadka faray aw islaaxin ama hagaajin dadka dhexdooda la heshiisiiyo amray bayna annaasi dadka dhexdooda oo dadka dhexdooda wax dhacay dee heshiisiinayoo hagaajinaya waman yafcal ruuxa sameeya daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo arrimaha mid ka mida ruuxa sameeya ibtiqaa'a mardaati illaah raalli ahaanshaha ilaahay dalbid u dalbaya darteedna u sameeya fa sawfa nuutiihi waxaanu siin doonaa ajran abaal abaalkaasoo cadiiman weyn waman yushaaqiq waman axadka yushaaqiq khilaafa alrasuula rasuulka khilaafa min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadii lahu isaga alhudaa hanuunku ruuxa rasuulka khilaafa hanuunku intuu u caddaaday dabadeed oo wayatabic raaca hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta waddadoodii mid aan ahaynna raaca oo waddadii saxaabada iyo kuwii wanaagga ku raacay ka baydha manhajkii salafka nuwallihi kaa waxaan uga weli yeelanaa oon u daynaynaa maa tawallaa wuxuu isagu ka weli yeeshee uu doortay ayaanu u daynaynaa wa nuslihi jahannam marka waa waciid adduunyo iyo waciid aakhira labadiiba adduunyadana wuxuu doortaanu u daynaynaa aakhirana waanu cadaabanaa weeye oo wa nuslihi waxaanu gelinaynaa jahannama jahannama ayaanu gelinaynaa wasaa'at way xumaatay hiya jahannami masiiran ay marjican wama'aaban meel loo noqdo jahannamo ayaa ugu xumaansho badan ciyaadan billaah alla waxau yihi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih waa cinda almowti cala shirki haddii la nool yahay wuu dhaafaya waa haddii lagu dhinto ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in loo shariig yeelo bihi alleh ficilkaa mudaaricanta mastariyadee ku jirtaa waxay keensanaysaa mastere intaad master ka shiisho macnuhu wuxuu noqonayaa ay ishraakan bihi waxaanay noqonaysaa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum oo ayi shirki loo sameeyo alla ma dhaafo ina allaha alleh laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi ay ishraakan bihi u shariig yeelid cid kale lala wadaajiyo ilaahay ma dhaafo haddii lagu dhinto wayakfiru waa dhaafaa maa duuna dalik shirkigaa wixii ka sokeeyana alla waa dhaafaa oo liman yashaa cidda uu doono ayuu u dhaafaa waman yushrik axadka u shariig yeela bilaahi alleh faqad dalla alla ilahe kaasi waa lumay dalaalan baadi baadidaasoo baciidan fog in yadcuuna ay maa yadcuuna ma baryayaan ama ma caabudayaan min duunihi ilaahay sokadii ma caabudayaan ilaa inaahan dhadig mooye wax kaleba ma caabudayaan ay asnaaman mu'anasa asnaam dhadig mooye wax kaleba ilaahay sokadii ma caabudayaan oo waa dee sidii laata iyo cuse iyo manaata iyo waa wada dhadig wain yadcuuna ay maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan shaydaan mooye wax kale ma caabudayaan shaydaankaasoo mariidan madax adag maxaa shaydaanka loo xusay waayo isagaaba asalahoo sanam inay caabudaan ka amray waa isaga markaa xaqiiq ahaan waxay doonaan ha soo maraane kay xaqiiq ahaan caabudayaan waa shaydaankii amray shirkiga allah waxau ihi lacanahu llah shaydaanka ilaahay waa nacdalay oo naxariistiisa waa ka dheereeyey wa qaala waxau ihi shaydaan la attakidanna wallaahi baan ku dhaartay la attakidanna waxaan ka yeelan oon ka samaysan min cibaadika addoommadaada allahayow waxaan ka yeelan xaggooda nasiiban qayb baan ka samaysan qaybtaasoo mafruudan la gooyey wala udilannahum wallaahi baan ku dhaartay la udilannahum waan lumin oo waan lumin oo waan lumin wala umaniyannahum wallaahi baan ku dhaartay la umaniyannahum waan yidi diilo gelin oo waan yidi diilo gelin wala aamurannahum wallaahi baan ku dhaartay la aamurannahum waan amri oo waan amri oo fala yubatikunna waa amarkiisa ay fulinayaan oo falayubatikunna dabeed waxay googoyn doonaan aadaana alancaam xoolaha dhagahooday jarjari amarkaygaanay ku googoyn wala aamurannahum wallaahi baan ku dhaartay la aamurannahum waan amri oo waan amri oo falayugayirunna dabeed waxay bedeli doonaan oo amarkayga ay ku bedeli doonaan khalq allah ilaahay abuurkiisa ayaa ay bedeli doonaan markaa ruuxa muuminkii siduu alla u abuuray dee raalli waa inuu ka noqdo kullu khalqi illaahi xasan fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim abuurka alle foolxumaba ma leh allah waxau ihi waman yatakid ruuxa ka yeesha ashaydaana shaydaanka waliya saaxiib iyo sokeeye min duuni illaah ilaahay sokadii saaxiib ka dhigta shaydaan faqad khasira kaasi waa khasaaray khusraanan khasaare oo mubiinan cad yaciduhum shaydaanku waa u yaboohayaa oo ballanqaad beenuu u samaynayaa wa yumaniihim waanu yidi diilo gelinaya kanaad gaadhi oo kanaad heli oo adduunkaaga u shaqayso aakhira kuuma dhowee yidi diilo beena ayuu ku madadaalinayaa wamaa yaciduhum shaydaan shaydaan uma yaboohayo oo uma ballan qaadayo ilaa guruuraa dagis iyo kada uu kadinayo mooyaane ama ilaa wacdan guruuraa yacni ballan dagisoo uu ku dagayuu ku lugoynaya mooye wax kale u ballanqaadi maayo waa ballanqaad uu ku dagayo oo lugooyo uun ah allah waxau ihi ulaa'ika kuwaasi shaydaanka raacay ma'waahum hoygoodu jahanamo jahanamo weeyi oo walaa yajiduuna heli maayaan maxiisaa meelay uga cararaan canhaa jahannama heli maayaan alla waxau ihi wladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sanudkhiluhum jannaati tajri min taxtiha alanhaar wladiina kuwii aamanuu rumeeyey rabbi iyo rasuulkiisa iyo wixii lagu waajibiyey iimaankooda oo dhan oo wacamiluu صaalixaat wacamiluu sameeyey alacmaala acmaashii sameeyey alsaalixaati ee wanaagsanaa oo asaalixaati had ya jeer waa sifo mawsuufkeedu maxduuf yaho alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan kuwa sameeyey sanudkhiluhum waxaanu kuwaa gelin doonaa jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood ay ku waarayaan wacd allah ay wacadahum allaahu daalik kaasaa ilaahay u yaboohay wacdan yabooh xaqan ay wa xaqahu allaahu ilaahay kaa waa dhabeeyey xaqan dhabayn jalaaludiin asuyuuطi wuxuu qadarayaa wacdallaahi xaqan wacadahum اllaahu dalika wa xaqahu xaqa oo wacdallaahi dee ficil usoo qadar ku camal falaya oo nasbinaya xaqantana ficil kale usoo qadar marka macnuhu waxa uu noqonayaa wacadahum اllaahu dalika wacdan kaasaa ilaahay u yabo hayabo iyo ballanqaad waa jannadaasi xaqan ay wa xaqahu xaqan waana dhabeeyey arrinkaa ilaahay dhabayn oo waa u xaqiijiyey oo waa u rumeeyey weeye alxamdu lilahi aladii sadaqanaa wacdah waa kuwa odhanaya ahlu jannuhu allah waxa u ihi waman asdaqu min allahi qiila waman asdaqu oo yaa ka run sheeg badan min allaahi alla yaa ka run badan qiilan xagga odhaahda laa axad cid ka run badan ma jirto oo waxaa la yidhahdaa istifaamtaasi waa inkaariyo oo waa bimacna nafyi oo waxay la mid tahay laa axada asdaqu min allaahi qiilan ruux ilaahay ka run badani ma jiro ayay la macno tahay waman asdaqu min allaahi qiilan alla waxa u ihi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi laysa biamaaniyikum ay layse almru manuuطan biamaaniyikum siduu jalaaleynku qadarayo waxaad tidhaahdaa layse alamru manuuطan biamaaniyikum arrinku mid lagu xidhay ma aha yididiilooyinkiina iyo sidaad doonaysaan arrinku kuma xidhna walaa amaaniyi ahli lkitaab kuwa ahlulkitaabka ee yahuud iyo nasaarana yididiilooyinkooda arrinku kuma xidhna man yacmal oo haddaa muxuu ku xidhan yahay waa kan soo socda arrinku wuxuu ku xidhan yahay iimaan iyo camal oo alla waxa uu yidhi man yacmal ruuxa sameeya suu-an xumaan yujza waa lagu abaalmarin bihi xumaantii oo walaa yajidu heli maayo lahu ay linafsihi waa calaa xadfi mudaafe naftiisa u heli maayo min duuni illaahi alla sokadii waliyan gargaare iyo walaa nasiiran mid u heliya toona waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati shay-an usoo qadar sida jalaaleynku uu qadarayo shay-an min asaalixaat wax acmaasha wanaagsan ka mida ruuxa sameeya ruuxaasoo min dakarin lab ah aw unhaa ama dhadig ah walxaalna sameeya wanaaggaasi huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay ruuxaasi fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waa gelayaan aljanna jannada ayaa ay gelayaan oo walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran ay qadra naqiirin laftimireedda daloolka yar ee dhabarkeeda ku sugan intaa in leeg laga duutii maayo waxay sameeyeen laga dulmin maayo oo macnaha wanaagay sameeyeenna laga duutii maayo xumaan aanay samaynna dhabarka loo saari maayo loo xambaarin maayo alla waxa uu ihi waman axsanu waman axsanu oo yaa ka wanaag badan ay laa axada axsan waa istifaaminkaariyo bimacna nafyi waman ayaa axsanu ka wanaag badan diinan xagga diin ahaan minman ruux yaa ka wanaag badan ruuxaasoo aslama u badhax tiray wajhahu wejigiisa lilaah ilaahay u badhax tiray walxaalna u badhax tiray huwa isagu muxsinuun mid samafalayo wanaag samaynaya uu yahay yaa ka wanaagsan cidna oo watabaca raacay millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisiina raacay xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid ka soo leexday baatilka iyo shirkiga oo towxiidka iyo xaqa usoo leexday watakhada allah ilaahay waxa uu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilaa miduu aada u jecel yahay oo safiyan khaalisa almaxabati lahu sida jalaaludiin asuyuuti uu qadaray ismid u badhax tiran oo saafi maxabadiisu u tahay walilaah allah ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku sugan wa kaana allah allana wuxuu ahaaday mar walbana yahay bikulli shayin shay walba muxiitankii koobay haadihi alaayaat waxaa ku sugan miftaaxu ljanna altawxiid waalcamalu asaalix marka hore janno waxa lagu galee lagu mutaa waxa weeye waa tawxiid iyo camal wanaagsan oo waxaa laga qaadanayaa waladiina aamanuu wacamiluu saalixaat iimaanku waa tawxiidkii dhabta ahaa marka iimaankaa iyo tawxiidkaa iyo camalkaa wanaagsan ayaa janno lagu helaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sidqu wacdi illaahi wa qowlih ballanqaadka alle iyo hadalkiisu inuu run yahay wacd allaahi xaqan waman asdaqu min allaahi qiila waxaa kaloo ku sugan maa cinda allaahi laa yunaalu bitamani waalaamaani alkaadiba bal biliimaani waalcamali asaalix ilaahay agtiisa waxa yaalla yididiilo been ah iyo mala-awaal laguma gaadhee waxa lagu gaadhaa iimaan iyo camal saalix oo la sameeyo oo allah waxa uu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab xumaan ninkii sameeyana waa la cadaabi wanaag ninkii sameeyana waa la jannayn laakiin sheekada iyo hadalku yididiilo iyo amaani iyo tamani ma aha waxaa la yidhi aayaddani waxay ku soo degtay sida qataade iyo kayrkiiba ay rajaxeen muslimiinta iyo ahlukitaabka isu faanay markaasay ku soo degtay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab waxbaha isu faanina eh cibrada iyo waxa lagu kala baxayaa waa camale camal sameeya taasaa soo degtay waayo xasanulbasri siduu yihi calayhi raxmat ullah laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal iimaanku wax layska yididiilaysto oo la tamaniyo oo layska jeclaysto camal la-aan ma aha wax laysku qurxiyo madaahir iyo muuqaal oo keliyaana ma aha laakiin waa wax qalbiga dega xubnuhuna ay rumeeyaan oo camalka iyo cibaadaduna ay u markhaati kacdo weeyaan waxa weeyaan iimaanku waxaa kaloo aayaadkan ku sugan axsanu nnaasi diinan saaxibu likhlaasi walmutaabaca wa abu lanbiyaai ibraahim calayhi asalaam huwa alimaamu fi dalik ina ibraahiima kaana ummah dad waxaa ugu diin wanaagsan qofka ikhlaas iyo mutaabaca leh oo ikhlaaska iyo mutaabacada halkee laga qaadanaya waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaah waxaa horey noo soo martay aslama hadday iskeed u tallowdo mafcuulka ay nasbido waa bimacna alikhlaas hadday laam ku gudubto oo ay nasbin weydana waa bimacna alinqiyaad oo aslama wajhahu waa akhlasa aslama lahuna waa inqaada markaa tani dee binafsihaa bay u tallowdee waa bimacna alikhlaas marka minman aslama wajhahu lilaah waa ikhlaaskii wejigana waxaa looga jeedaa bimacna alqasdi waaniya waa niyada iyo qasadka ruuxa alla u badhax tira ee cid kale aan u sarfin wa huwa muxsinun ixsaankuna waa almutaabaca waayo wanaaggu wuxuu ka dhashaa camalku markuu waafaqsan yahay shariicadii nebi maxamed lagu soo dejiyey marka yacni alixsaan waa mutaabacadii idan dadka waxaa ugu diin fiican qofka labadaa shardi koobsadee kulmista waa ikhlaaska iyo mutaabacada waa in waxa uu samaynayaana sharcigii nebi maxamed uu waafaqo alle dartiina uu sameeyo arrintaana waxa hormood ku ah nebi ibraahim calayhi salaam ina ibraahiima kaana umma waxaa lagu magacaabay ibraahim keligii ummadiinu ahaa ee imaaman yuqtadaa bih hormood lagu daydo oo tawxiidka iyo diinta wanaagsan ayuu imaam ku ahaa milada ibraahimna waa tawxiid ullah waa tawxiidkuu ku taagnaa watakhada allahu ibraahiima khaliilan waxay muujinaysaa martabada nebi ibraahim abulambiya calayhi salaam oo waxay culimmadu yidhaahdeen faaza bilkhullati ibraahimu abulambiyaa wa muxamedun khayru lambiyaa calayhim asalaatu wasalaam derajada khullada oo derajo gaara ah waxaa ku guulaystay nebi ibraahim oo aabbihii ambiyada ah oo ilaahay wakaa yidhi watakhada allaahu ibraahiima khaliilan waa khaalis almaxaba waxaa kaloo ku guulaystay ambiyada kii hormoodka u ahaa ee makhluuq oo dhan ugu mudnaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo saxiixeynka waxaa ku sugan rasuulku inuu yidhi low kuntu mutakhidan khaliilan latakhadtu abaa bakrin walaakina saaxibakum khaliilullah waxau yidhi haddaan khaliil yeelanayo waxaan ka dhigan lahaa abuu bakar ayaan khaliil ka dhigan lahaa laakiin waxa uu ihi saaxiibkii naftiisu u jeedaayo waa khaliilullah waa khaliilkii ilaahay oo ilaahay ayaa si gaara u jeclaado o u gaar yeelay maxabbada iyo waxa weeyaan jacaylka nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabada qaarkood khaliilka ay ku magacaabayeen sida abu hureyre oo kale awsaani khaliili waxay culimmadu kaga jawaabeen dee abu hureyre iyo ragga la midka ee saxaabada ihi iyagaa rasuulka khaliil ka yeeshay ee rasuulku iyaga khaliil kama dhigan waxaa laga hadlayaana waxa weeye isagu inuu ka yeesho taasina ma dhicin oo waa kale cid haddaan khaliil ka dhiganayo abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin cidna ka dhigan maayo milata ibraahima xaniifan alxanaf huwa almayl xanafka waxaa la yidhaha luqada carbeed waxa yacni qallooca ee janjeedhsan walidaalika axnaf qofka lugihiisu isku soo yar jeedaan ee wagdaha leh ama qallaafaha leh ayaa la yidhaha axnaf marka xaniifan waxaa looga jeedaa maa'ilan can ishirki ila tawxiid nebi ibraahim wuxuu ahaa mid ka soo leexday shirkiga iyo baadilka oo xaqa iyo tawxiidka usoo leexday marka luqada carabiga ayaa xanafka leexashada la ydhaha xaniifan waxaa laga xaaleeyey mudaaf ilayhiga asal ahaanna mudaaf ilayhi wax lagama xaalayn jirin ilaa xaalado gaara mooyaane waxaanay ka mid tahay axwaashii ay bannaanayd in mudaafu ilayhi uu saaxibulxaal noqdo sida halkan oo kale waayo waa kaljuzi min almudaaf mudaafu ilayhiga ibraahim waa sidii qayb oo kale uu yahay mudaafka milada ah qayb ka mida maaha laakiin waa kaljuzi waa qayb oo kale ayay culimmadu yidhaahdeen sidaas ayaa ay u banaanaatay ibraahim oo mudaafu ilayhiya in xaniifan laga xaaleeyo oo la yidhaha xaniifan xaalu yahay ibraahim mid ka soo leexday shirki oo tawxiid usoo leexday markuu ilaahay caddeeyey laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab inaanay sheekadu ahayn didiilada mu'miniinta iyo ta ahlukitaabka midna ayaa haddana alla waxa uu sheegay siday u kala fadli badan yihiin oo waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin macnaha wuxuu alla tilmaamay cidda fadliga badani inay tahay mu'miniinta ikhlaas iyo mutaabaco la timid oonay keyrkood la sinayn ayaa alla sheegay si aan loo moodin dee inay siman yihiin mar haddii lasoo yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab aayadda dambe waxay tilmaamaysaa tafdiilka ay kala mudan yihiin labada qolo ee aanay sinayn allah waxa uu yidhi wladiina aamanuu kuwa rumeeye oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeye sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin jannooyin tajriiha ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaala yihiin kuwii ku waaraya fiihaa jannooyinka dhexdooda abadan weligoodba wacdallaahi xaqan ay wacadahum llaahu dalik ilaahay arrinkaa waa u yabooho waa u ballanqaaday ballantiisii ayaa alla u ballanqaaday xaqan ay wa xaqahu llaahu arrinkaa ilaahay waa xaqiijiyo waa ka dhabeeyey xaqan xaqiijin ama dhabayn waa u rumeeyey waman asdaqu yaa ka run badan min allah ilaahay yaa ka run badan qiilan xagga odhaahda laa axad cidina kama run badna laysa ma ahaanin biamaaniyikum ay laysa alamru manuutan bikum taqdiirkii jalaaluddiin asiyuudi soo qadaro si macnuhu munaasabka ugu noqdo oo waxaad tidhaahdaa laysa alamru manuutan arrinku mid ku xidhan ma aha biamaaniyikum ididiilooyinkiina arrintu kuma xidhna waxaad doontaan iyo ididiilooyinkiina walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlulkitaabka ididiilooyinkoodana arrinku kuma xidhna amaanidana waxaa la yidhaahdaa inuu ruuxu wax iska doono biduuni sabab isagoonu camal falin oon sababtii samayn laakiin ruuxu hadduu shayga sababtii sameeyuu u camal falo oo haddana uu doono kaasi waxaa la yidhaha waa rajo wanaagsan alrajaau lmaxmuud waa in sababtiina lala yimaado camalka dee raxmaddiina la rajeeyo laakiin ruuxu isagoon waxba samayn hadduu iska tamaniyo waxaan aan heli iyo waxaan aan heli waa yidhi diilo been ah tan la diidayaana waa taas mu'miniintuna waxaa rajadoodu ku xidhan tahay maca alcamali saalix waalkhawfi min allah iyagoo camal falaya oo cabsoonaya ayay raxmadda rabbi rajaynayaan tatajaafa junuubuhum cani lmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun laakiin munaafiqiinta iyo kuwa gaalada ah iyagoon camal falin ayaa haddana waxay iska tamaniyayaan u yidhi diilanayaan inay wanaag helayaan wax suuragalana maaha taas oo waa tii yahuud iyo nasaara inay yidhaahdaan wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum way iska yidhi diisheen una wax dhaba ma aha alla waxa u ihi laysa biamaaniyikum ay layse alamru manuutan biamaaniyikum arrinku yidhi diilooyinkiina kuma xidhna iyo walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlulkitaabka yidhi diilooyinkoodana kuma xidhna man yacmal muxuu ku xidhan yahay arrinku waa camalkan iyo cibaadadan man yacmal ruuxa sameeyo suu-an xumaan yujza waa lagu abaalmarinayaa bihi xumaanta oo walaa yajid mana helayo lahu ay linafsi naftiisa u heli maayo min duuni illaahi alla sokadii waliyan gargaare iyo walaa nasiiran mid uheeliya toona waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati ay shay-an wax min asaalixaati acmaasha wanaagsan ka mida ruuxa sameeya waxaa loo yidhi min asaalixaati oo tabciid ah waayo ruuxu camal saalix oo dhan ma wada samayn karo ee wuxuu sameeyo ayaa lagu abaalmarinayaa intuu doona ha leekaadeen waman yacmal ruuxa sameeya min asaalixaati ay shay-an min asaalixaat wax acmaasha wanaagsan ka mida ruuxa sameeya ruuxaasoo min dakarin lab ah aw unhaa ama dhadig walxaalna sameeyo huwa isagu mu'minun mu'min u yahay fa ulaa'ika kuwaasi waa man oo alfaadulcumuum ahoo marna mufrad baa u noqonaya waa xagga lafdiga marka la eego eh marna jamac baa u noqonaya waa xagga macnaha marka la eego fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waa gelayaan aljannata jannada ayay gelayaan oo walaa yudlamuuna laga dulmin maayo naqiiran ay qadra naqiirin laftimireedda waxa weeyaan daloolka yar ee dhabarkeeda ku yaalla intaa wax leeg la dulmi maayo wax ka weyna hadalkiisaba daa waman axsanu yaa ka wanaagsan diinan xagga diin ahaan xagga diinta yaa ka wanaagsan minman ruux kaasoo aslama u badhax tiray wajhahu wejigiisa iyo qasadkiisaba lilaahi alla u badhax tiray yaa ka diin wanaagsan walxaalna u badhax tiray huwa isagu muxsinuun u samafalayo wanaagu samaynayo oo mutaabacadiina uu ku sugan yahay oo watabaca raacay millata ibraahiima ibraahiim miladiisiina raacay yaa ka wanaagsan xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid ka soo leexday shirkiga oo tawxiidka usoo leexday watakhada allaahu ilaahay waxa uu ka yeeshay ibraahiima nebi ibraahim khaliilan miduu aada u jecel yahay khulladu waa jacaylka badhaxa tiran ee saafiga ah waa safiyan khaalisa almaxabati lahu mid isaga u saafiya oo maxabada u badhax tiray walilaahi alla waxa uu iska leeyahy oo u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka oo dhan waxa dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi l ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan wa kaana allah ilaahay waxa uu ahaada yahayna bikulli shay shay walba muxiitankii koobay wayastaftuunaka fi nnisaai qul illaahu yuftiikum fiihinna allah waxau ihi wayastaftuunak nebi allow waxay ku fatwo weydiinayaan oy jawaab kaa weydiinayaan waa talabu lfutya ama talabu lfatwa waa su-aal waa nooga jawaab waxan wayastaftuunaka nebi allow waxay ku weydiinayaan oy jawaab kaaga doonayaan fi nnisaa ay fii shani nnisaa haweenka arrinkooda ayay fatwo iyo jawaab kaa doonayaan oo ay kaa weydiinayaan inaad uga jawaabto qul waxaad ku tidhaahdaa allaahu alle ayaa yuftiikum idinka fatwoonaya oo idinka jawaabaya fiihinna ay fii shanihinna haweenka arrinkooda allah idiin caddaynayo oo idinka jawaabaya iyo wamaa kiibaa idinka jawaabaya allaahuda ku cadaf allah idiin caddaynaya arrinkaas oo idinka jawaabaya iyo wamaa kiibaa idinka jawaabaya oo idin caddaynaya kaasoo yutlaa lagu akrinayo calaykum korkiina filkitaabi xaal uu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka ah waxa kaloo idinka jawaabaya oo idiin caddaynaya aayaadka laydinku akriyayo wajalaalu diin asuyuuti waxa uu leeyahay min aayati lmawaariid sida yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn waayo sida aynu gadaal ka sheegi doono waxay aayaadkani ka warramayaan dumarkii iyo caruurtii iyo agoontii iyo dadkii la dulmihi jiray ee xaqooda aan la siin jirin miiraadka iyo meherka labadaba marka waxa idiin caddaynaya oo kale waxa laydinku dul akhriyaya kitaabka oo ah dee aayaadkii qur-aanka ee dhaxalka ka warramay iyo xuquuqda dadka iyo kuwa la midka ah fii yataama nisaai waxaad u soo qadartaa wayuftiikum aydan waxaa kaloo alla idiin caddaynayaa ama idinka jawaabayaa fii yataama nisaa haweenkii agoonta ahaa arrinkooda iyo xaalkooda iyo xukunkooda oo yataama nisaana waxaa la yidhi waa min baabi idaafati sifa ila lmawsuufe waa sifo mawsuufkeedii loo idaafeeyey asalku wuxuu ahaa fi nisaai lyataama dumarka agoonta ah arrinkoodana alla waa idiin caddaynayaa agoonna waxaa loogu magacaabay iyagoo haween deeqaan gaadhay oo waaweyn oo guurgala haddana agoon waxaa loogu magacaabay biictibaari maa kunna waxay ahaan jireen marka la eegee la milicsado waayo cali binu abi aalib waxa uu yidhi laa yutma bacda alixtilaam mar haddii la qaan gaadho la taabagalo agoonnimo way hadhay waa inta la yaryahay ee qabla albuluug marka waxaa loogu magacaabay iyagoo qaangaadha biictibaari maa kunna waxay ahaan jireen marka la fiiriyo wayuftiikum aydan fii yataama nisaa waxa kaloo alla idinka jawaabayaa oo arrinkooda idiin caddaynayaa haweenkii agoonta ahaa arrinkooda allatii dumarka agoonta ahoo laa tu'tuunahunna aydaan siinayn maa kutiba lahunna wixii loo faral yeelay ay xaqa u lahaayeen wa targabuuna aada jeceshihiin an tankixuuhunna fii usoo qadar ay fii an tankixuuhunna inaad guursataanna aada jeceshihiin haddii can loo soo qadarana wa targabuuna aada nacaysaan bay noqonaysaa can an tankixuuhunna inaad guursataan aada nacaysaan waayo labadaa midun bay u dhacaysaa inay doonaan iyo inay diidaan marka fii iyo can ayaa kala gelaysa oo raqibo haddii fii ay ka dambaysana waa jacayb can hadday ka dambaysana waa nacayb wlmustadcafiina waxaad ku cadaftaa fii yataama nisaaida oo wlmustadcafiina wa fii shani lmustadcafiina waxaa kaloo alla idinka jawaabayaa kuwa la daciifsaday arrinkoodana alla waa idiin caddaynayaa kuwa la daciifsaday oo min alwildaani caruurtii yaryarayd ah wa an taquumuu waxaad usoo qadartaa wayamurukum ilaahay wuxuu idin farayaa an taquumuu inaad kacdaan oo u istaagtaan lilyataamaa kuwii agoonta ahaa bilqisti cadaalad arrinkooda inaad ugu kacdaan oo arrinkooda dhowrtaan oo xoolahooda ilaalisaan oo xaqooda aydaan cunin ayaa alla idin farayaa wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday bihi khayrka caliimankii u cilmi badan alla waxa uhi waa in imra'atun khaafat imra'atun waxaad ku rafcisaa ficil maxduuf ahoo kan madkuurkee la sheegay uu fasirayo oo la mid ah oo wa in khaafat imra'atun khaafat dheh wa in imra'atun ay wa in khaafat hadday ka cabsooto imra'atun haweene khaafad hadday ka baqato min baclihaa oo waxa weeyaan intan ayaa ficilka gelasoo isamka loo diidan yahay ficil baa ugu qadaran meesha wain imra'atun ay wain khaafat haddii ay ka cabsooto imra'atun haweeney khaafad ay ka baqato min baclihaa ninkeedii ay uga baqato nushuusan santaag iyo kibir inuu ka hanqaltaagayo oo meel kale uu eegayo oo iyadii uu waxa weeyaan ka hanqaltaagayo hadday ka baqato oo uu ka tegayo aw icraadan ama jeedsi uu ka jeedsanayo oo uu nacayo hadday haweenaydu ninkeedii uga baqato falaa junaaxa dembi kama saara calayhimaa labadooda korkooda an yuslixaa inay hagaajiyaan oo ku heshiiyaan baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin dhexdoodii inay hagaajiyaan hagaajin oo ay heshiiyaan dembi kama saara wasulxu heshiiska inay heshiiyaan ayaana khayrun khayr badan wa uxdirat waxa lagu soo xaadiriyay al anfusu nafihi ashuxa bakhaylnimo iyo gacan adayg shuxiga waxaa looga jeedaa macnaha naf walba waxa ku abuuran oo dabeecadu ah waxay u aragtay inay xaq u leedahay inay ku adkaato oo ay ka tanaasuli weydo oo laga furfuri waayo ayaa dabeecadu ah dadka marka kaanamaa shuxigu mar walba inuu xaadir nafta ku yahay ilan waa lagu dabeeceeyo waa ku beeran yihiin wain tuxsinuu haddaad hagaajisaan dhaqankii haweenka iyo cishradoodii oo watataquu alla aada ka baqdaan oo dulmigooda iska ilaalisaan haweenka fa ina allaaha alle kaana waxa uu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirankii xoogaalu ah walan tastatiicuu kari maysaan an tacdiluu inaad u cadaalad fashaan bayna annisaa haweenka dhexdoodii inaad u cadaalad fashaan awoodi kari maysaan walow xarastum aada kuba dadaashaane xataa haddaad taa kuba dadaashaan kari maysaan ee falaa tamiiluu ha leexanina kullal mayli leexasho dhammaanteed ha wada iilanina oo fatadaruuhaa markaa jawaab uga dhig dalabkaa hore ee falaa tamiiluu nahyigaa oo fatadaruuhaa dabadeed markaa aad ka tagtaan taad ka iilateen kalmucallaqa xaal ay la mid tahay sidii mid meel laga soo laalaadiyoon meelna haysan oo aan lana qabin lana furin mucallaqa macnihiisu waxa weeye qof aan meelna ku sugnayn oo qof la qabo oo xuquuqdeedii helaysana ma aha qof la furay oo madax bannaan oo calaf kala doonanasana ma aha sidaa ha ka dhigina waxaa kaloo bannaan fatadaruuhaada in lagu cadfo falaa tamiiluuda oo iyadana nahyi loo soo qadaro oo falaa tamiiluuha iilanina kullal mayli iilasho dhammaanteed fatadaruuhaa falaa tadaruuhaa ha ka tegina markaa haweenaydii kal mucallaqa xaal ay tahay sidii mid aan lana qabin lana furin oon meelba saarayn wain tuslixuu haddii aada hagaajisaan dhexdiinna oo aada heshiisaan oo watattaquu ilaahayna aada ka baqataan fa ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday kafuurankii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariis badan wa in yatafaraqaa hadday kala tagaan labadii isqabay yugni illaahu ilaahay waxa uu ka kaafinayaa oo ka deeqayaa yacni kullan mid wal oo labadoodii ka mida alla wuxuu ka kaafinayaa oo ka qani yeelayaa min sacati ballaadhkiisa yacni arsaaqadiisa iyo deeqiisa ballaadhan ayuu mid walba kaga kaafinayaa oo ku qani yeelayaa oo macnaha ninkiina dee wax iyada ka khayr badan baa alla ku arsaaqayaa gabadhiina wax isaga ka khayr badan baa ilaahay ku arsaaqayaa mid walba meel hoon baa alla u marinaya weeyaan macnuhu waa hadday ku kala tagaan si wanaagsan oo duca iyo khayr leh wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasica kii deeqdiisa iyo fadligiisu uu ballaadhan yahay xakiiman ee aan khaldaminee shay walba meeshiisa dhiga haadihi aayaat waxaa ku sugan ugu horeyn taqriiru mabda'i irhi الnisaai wاlaطfaali wاlmuxaafadati calaa maali اlyataama wa xurmati akliha waxaa la sugay mabda'ii horena inoo soo maree ahaa inay xaq iyo xuquuq ku leeyihiin maalka iyo miiraaska iyo dhaxalka caruurta yaryar iyo dumarku iyo xaqooda in la ilaaliyo iyaga iyo agoontaba oo aan la cunin waayo dadkii hore dee inta xoogee dagaalamaysa ayuunbaa xoolaha wax laga siin jiray dumarkiiyo carruurtana bannaankaa la ysaga saari jiray marka taas inaanay bannaanayn oo xaq ay xoolaha ku leeyihiin ayaa aayaadkani caddaynaya oo yastaftuunaka fi nnisaa qul illaahu yuftiikum waa xuquuqda ay leeyihiin ayay ku weydiinayaan ilaahayna waa kuu caddaynayaa weey aayaadkan waxay ku soo degeen jaahiliyadii hore waxay ahaayeen kuwo marka haweenka laga dhinto ee ay agtooda kusoo hadhaan haween agoommo ah oo cid difaacata aan lahayn oo iyagu ay dad ugu dhow yihiin haweenkaas haddii qurux iyo maal ay leeyihiin iyagaa guursan jiray iyagoo u xilanaya xoolaha iyo quruxdaas haddii aanay qurux iyo xoolo lagu raaco lahaynna agoontaas ila iyagaa dad ugu xigeen iyaguna may guursan jirin cid kale inay guursatana umay ogolaan jirine sidaasay ku dayn jireen ilaa ay ka dhintaan dabeed xoolahooda ay dhaxlaan taasay markaa kusoo degtay wayastaftuunaka fi nnisaa qul illaahu yuftiikum fiihin marka waxaa la caddeeyey dee inaanay arrintaasi bannaanayn oo yacni xaqii ay lahaayeen dumarka agoonta ah may siin jirin waxaana la amrayaa inay xaqooda siiyaan ama meherka ha noqdo ama miiraadka ha noqdo laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna waxay noqonaysaa wixii loo faral yeelay ee ah ama meherka ama miiraadka ee waajibka u ahaa siiya may siin jirin iyagu marka inay xoolahana dhaxalkoodii ka qaataan meherkay xaqa u leeyihiinna siiyaan ama ay iska daayaan cid kale ha guursato o aanay cadilin wa targabuuna an tankixuuhunna fii haddii loo qadaro waa dumarka ay xoolaha iyo quruxda ugu xilanayaan ee ay jecel yihiin inay guursadaan oo si ay xoolahooda u dhaxlaan xaqoodana aanay u siin oo wa targabuuna fii an tankixuuhunna bay noqonaysaa haddii laakiin la yidhaahdo can baa loo qadarayaa waa marka aanay guurkooda doonayn dadka kalena ay u diidayaan oo watargabuuna can an tankixuuhunna foolxumada ay foolxun yihiin ama xoolo la-aanta ayaa u nacaysaan idinku inaad guursataan dadka kalena aada ugu diidaysaan marka arrinta la manciyee la diiday waa taas oo maadaama dumarkan agoontii cid kaloo ka difaacdo xaqooda u dhicisa aanay haysan kuwaa ugu dhow unbaa siday doonaan ka yeeli jiray taasaa markaa loo diiday oo muxaram laga dhigay oo laga manciyey sidoo kale intaynaan zawjeynka gelin al awlaad iyagana waxaa la caddeeyey dee in waxa weeyaan xaq ay ku leeyihiinoo walmustadcafiina min alwildaan oo horena way noo soo martay inay dee xoolihii iyo dhaxalkii ay xaq ku leeyihiin oo wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi waa ka jalaalaynku soo qadaraya aayaat lmawaariidkii yuusiikum allahu xaqoodii ubadkuna inay qaataan agoontana la ilaaliyo xoolahooda oo cadaalad arrinkooda loogu kaco waxaa kaloo ku sugan istixbaabu sulxi bayna azawjayn cinda tacaduri lbaqaa waxa sunno ah labadii ruuxee isqabay inay wuxuun ku heshiiyaan oo isu tanaasulaan hadday adkaatay inay wada joogaan waa aayadda hore wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhimaa an yuslixa baynahumaa sulxan wasulxu khayrun waxaa looga jeedaa haweenaydii haddii ay istidhaahdo alla ilahay ninkaagii wuu kaasii jeedaayo waa ku nacay oo wuu kaa dal doorsanayaa oo cid kaleu doonayaa haweenaydu taa hadday ka baqdo inuu ninkii kasii jeedo uu ka santaagay oo meel kale u hanqaltaagayo oo cid kale uu doonayo waxa u bannaan inay heshiiyaan oo maxay ku heshiinayaan in dee tusaale ahaan gabadhii xuquuqday lahayd wax ka mid ah ay uga tanaasusho oy tidhaahdo yaa zawji waxaan kugula heshiinayaa in waxa weeyaan qismadii iyo habeenadan lahaa wax kamida ama dhammaantood aan u dhaafo kuwa kale laakiin aan baaqi ku ahaado inaan zawjadaada ahaado aanadi furin inay sidaa kula heshiiso ama isagu xaqiisa wax kamida uu ka tanaasulo oo uu taa kula heshiiyo inay gabadhu ninkii kula heshiiso inay ka tanaasusho xaqeedii wax kamid ah waxa daliilo ah sawda bintu zamca oo ooridii nebi maxamed ahayd sala allahu calayhi wasalam markii ay weynaatay ee ay ka baqday inuu nebigu furo rasuulka waxay ku tidhi yaa rasuula allah si aan u noqdo haweenkaaga aakhiro oo aan cismadaada baaqi ugu noqdo oo aanan uga bixin waxa weeyaan hayfurin maalintii aan lahaa aniguna waxaan siiyey kaayahaygii caaisha radia allaahu canha waayo waxay garanaysay nebigu sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa caasho ayuu ugu jeclaa marka waxay sawda ku tidhi anigu mar haddaan waayeel noqday habeenadaydiina caashaan siiyey waxa weeyaan cismadaadana baaqi aan ku noqdo hay furin si aan u noqdo yacni zawjadaada aakhiro ilan haweenaydu zawjka ugu dambeeyunbay aakhiro u ahaataa hadday labadooduba muuminiin yihiin oy jannada galaan gabadhu ninkii ugu dambeeyey unbay zawjo u noqotaa marka waxay tidhi sidaa igu daah dabeed nabiguna sala allahu calayhi wasalam sidii waa ka yeelay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa an yuslixa baynahumaa sulxaa gabadhu hadday ka baqdo ninkii inuu ka tashaday inay kula heshiin karto waxay lahayd wax ka mida inay uga tanaasusho si uu u daayo una u furin an yuslixaa waa taniyo culimmadu waxay ka qaataan inay habboon tahay labadoodoo keliyihii arrinkaa inay ku heshiiyaan oo cid kale aanay soo dhexgelin waayo dee iyagay ka dhaxaysaa wixii ay isu tanaasulayaan ee ay isu dhaafayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tacaduru alcadli bayna azawjaat fi lxubbi waaljimaac inay mustaxiil tahay in loo cadaalad fala haweenka xagga kalgacalka iyo galmada oo walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa cadligii baa laba ah alcadlu lmustataac waalcadlu gayru lmustataac cadaalad la awoodo iyo cadaalad aan la awoodin jacaylka qalbiga iyo jimaaca wax la awoodo ma aha sidaa darteed dumarka lagama simi karo oo waxaa laga yaabaa qalbigu inuu haweenka miduunu ishu aada u jecel yahay rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa dee caasho ugu jeclaa mana qarin jirina waa muujin jiray inuu caasho ugu jecel yahay oo xataa nebigu markii uu sii dhimanaya sakaraadka noloshiisa ugu dambeysay guryihiisa ayaa kolbo guri lagu baxnaaninayay oo lagu rogrogayay markaa mar walba wuxuu odhan jiray ayna ana hadan berri halkeen ahay habeen dambe halkeen ku beeganahay haweenkii nebigu markay garteen halka uu doonayo guriga caasho ah waxay isku raaceen in gurigeedii la geeyo iyada lagu baxnaaniyo iyana halka ay kusoo booqdaan marka waa wax bannaan dee ruuxa qalbigiisa iyo maxabadiisu inay dhinac u badan karto laakiin taasi macnaheedu ma aha inuu xaggii nafaqada iyo baryidii habeenka iyo qeybtii habeenka inuu waxa weeyaan u kala badiyo taa macnaheedu ma aha oo waajib bay ku tahay xaggii nafaqaadka iyo qeybtii habeenkii haweenkiisa inuu u simo waa arrin waajib ku ah iyagu waxay uga tanaasulaan mooyaane laakiin kalgacalka qalbiga ku jiraa wuxuu isagu awood u leeyahay maaho dee qofka lagu khasbayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kama fi sunani min xadiidi caaisha allahuma hada qasmii fi ma amlik falaa talumnii fi ma tamlik walaa amlik ilaahayo waa taa qeybtii aan awoodayay oo xagga dee nafaqaadka iyo mabiidka laakiin haygu canaanan oo haygu ciqaabin waxa adigu aada hayso ee anigu aanan hayn waa maxabada qalbiga ruuxna qalbigiisa gacanta kuma hayo marka macnuhu waxa weeye xaggii maxabada qalbiga lagama cadaalad fali karo oo dhinacunbuu u badanayaa laakiin xagga dhaqankii muuqday ee hadday masaariif tahay iyo hadday meher tahay iyo hadday masruuf tahay iyo hadday yacni qeybtii habeenkii tahayba waxyaabihii kale cadaaladda waa inu ku ilaaliyo galmaduna waa la midoo dee shardi maaha inaad kulligood ka sinto qofna waxaa laga yaabaa inaad u hamooto midna aada u hamoon weydo waa xasab alistidaaca marka labadaa shay midna lagama cadaalad fali karo laakiin wixii kale daahirka ahaa ayaa laga simayaa aayaadkan markaa masaa'ilkaasaa laynoogu caddeeyey oo muhim jiddanna ah inuu ruuxu aada iyo aada isku dhowro oo uu isku ilaaliyo waxaa laynoo sheegay labadii qof hadday kala tagaan mid walba ilaahay inuu hani yeelayo oo deeqdiisa uu ku kaafinayo oo midna aanu waxa weeyaan guuldaro aanu ku dhacayn alla waxa uhi wayastaftuunaka fi nnisaa wayastaftuunaka waxay ku weydiinayaa nebi allow fi nnisaa'i fii shani nnisaa dumarka arrinkoodii ayay jawaab kaa weydiinayaan inaad u caddayso qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alle ayaa yuftiikum idinka jawaabaya oo idiin caddaynaya fiihinna ay fii shaanihinna haweenka arrinkooda allah idinka jawaabaya iyo wamaa allaahuda ku cadaf iyo wamaa shay baa idiin caddaynaya oo idinka jawaabaya arrinkooda shaygaasoo yutlaa laydinku akriyaya calaykum korkiina filkitaabi kitaabka xaal uu ku sugan yahay waxaa kaloo idinka jawaabaya aayaadka laydinku akrinayo ee idiin caddaynaya dumarka iyo caruurta iyo haweenkuba waxa ay xaq ku leeyihiin xoolaha iyo dhaxalka iyo meherkaba fii yataama nisaa waxaad u soo qadartaa wayuftiikum aydan waxaa kaloo alla idinka jawaabaya oo idiin caddaynaya fii yataama nisaa ay fii shani yataama nisaa haweenkii agoonta ahaa arrinkoodiina ilaahay waa idinka jawaabaya oo idin caddaynaya allaatii haweenkaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinayn maa kutiba wixii loo faral yeelay lahunna iyaga oo hadduu meher yahay iyo hadduu miiraas yahayba aad ka qadinaysaan oo watargabuuna aada jeceshihiin an tankixuuhunna fii an tankixuuhunna inaad guursataanna aada jeceshihiin hadday qurux iyo xoolo leeyihiin ama watargabuuna aada necab tihiin can an tankixuuhunna inaad guursataan aada necab tihiin dadka kalena aada u diidaysaan haddaanay qurux lahayn iyo xoolo midna wlmustadcafiina wa fii shaani lmustadcafiin kuwa la daciifsada ee taagta daran arrinkoodana ilaahay waa idiin caddaynaya oo waa idinka jawaabayaa kuwaa ducafada ahoo min alwildaani caruurtii ah wa an taquumuu wayamurukum ilaahay wuxuu idin farayaa an taquumuu inaad u kacdaan lilyataamaa agoontii bilqisti cadaalad inaad ugu kacdaan oo xoolahooda iyo xaqooda dar yeeshaan wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle kaana waxau ahaaday bihi shayga caliiman kii u cilmi badan wain imra'atun wain khaafat hadday ka cabsooto imra'atun haweeni khaafad hadday ka baqdo min baclihaa ninkeedii nushuusan santaag iyo isa sarraysiin hadday uga baqdo aw icraadan ama jeedsi uu ka sii jeedo hadday ka baqdo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda masaara an yuslixaa fii an yuslixaa inay hagaajiyaan dembi kuma saaroo kuma qabaan baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin macnaha inay ku heshiiyaan in midkood wax uu ka tanaasulo oo gabadhii oo kale waxay lahayd xuquuq wax ka mid ah inay uga tanaasusho si aanu uga jeedsan uu ugu soo jeedsado dembi kuma sugna inay sidaa ku heshiiyaan wasulxu heshiiskaas ayaana khayrun khayr badan wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey al anfusu nafihi ashuxa bakhaylnimo iyo adayg oo waxaa looga jeedaa ruux walba wuxuu isleeyahay adaa xaq u leh inuu ka tanaasulo way ku adag tahay oo gabadhii waxay lahayd inay ka tanaasushaa way ku adagta way ku bakhaylaysaa ninkiina inuu ka tanaasulo waa ku adag tahay oo waa dabeecadii dadka iyo basharka ku beerayd wain tuxsinuu haddaad hagaajisaan dhaqanka dhexdiinna haddaad tihiin ragg iyo dumarkii oo watattaquu allana aad ka baqdaan oo dulmiga iska daysaan fa ina allaaha alle kaana waxau ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran kii xogogaalu ah walan tastatiicuu kari maysaan an tacdiluu inaad ugu cadaalad fashaan bayna annisaa'i haweenka dhexdoodii ay fi lxubbi waaljimaac xagga jacaylka iyo galmada dhexdooda inaad ka sintaan oo u cadaalad fashaan kari maysaan walow xarastum aada kuba dadaashaani xataa haddaad kuba dadaashaan sidaas ma awoodi kartaan ee falaa tamiiluu ha iilanina kullal mayli iilasho dhammaanteed ha iilanina oo dee dhinac ha u wada ciirina oo fatadaruuha waa jawaab dabadeed aad ka tagtaan tii aad ka iilateen kalmucallaqa xaal ay tahay sidii mid mucallaqa ahoo aan furayn lana qabin laa hiya muallaqatun walaa hiya musawaja waa wax iska soo laalaado meel la oolin oo aan lana qabin oo xaqii zawjiye aan helin lana furin oon banaankeeda marin si aanay sidaa u noqon wain tuslixuu haddaad hagaajisaan dhexdiinna oo aada isu tanaasushaan oo watattaquu ilaahay aada ka cabsootaan fa ina allaha alle kaana waxau ahaaday kafuuraa kii dembi dhaafis badan ee raxiiman addoommadiisa u naxariista wain yatafaraqaa hadday labadii ruuxii isqabay kala tagaan yugni illaahu ilaahay waa hodan yeelayaa oo wuu qani yeelayaa kullan mid wal oo labadoodii ka mid ah ilaahay baa qani yeelaya oo kaafinaya min sacatihi ilaahay waasacnimadiisa iyo fadligiisa iyo arsaaqadiisa ballaadhan ayuu ka qani yeelayaa oo labadoodaba uu ka kaafinayaa wa kaana allah ilaahay waxau ahaaday waasicaa kii deeqdiisa iyo fadligiisu uu ballaadhan yahay xakiiman ee aan khaldaminee shay walba halkiisa dhiga walilaah alla ayaa iskale maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada waxa ku sugan walaqad wasaynaa wallaahiyo laqad wasaynaa xaqiiq ahaan baanu ugu dardaaranay aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa jinsulkitaab oo towraad iyo injiila min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa iyaakum idinkaba oo mu'miniintii ah waxaanu u dardaaranay dhammaantiin an ittaqu llah ey ittaqu llah ilaahay ka baqa antu waa tafsiiriya oo bimacnaa ey waa madmuunu lmuusaa bihi wixii laysu dardaarmay madmuunkiiyo macnuhu xambaarsanaa waa maxay ittaqu llah taas ayaa kuwii hore iyo kuwii dambeba loo dardaarmay alla wuxuu yihi waa in takfuruu haddii aada gaalowdaan oo alle aada ka biqi weydaan fa inna lilaah alle ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada waxa ku suganba wa kaana allah ilaahayna waxau ahaaday mar walbana yahay haniyan kii hodan ah ee makhluuqaadkiisoo dhan ka deeqtoomay xamiidan ay maxmuuda ee la mahadiyo walilaahi alla ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan wakafaa billaah ilaahay baana ku filan wakiilan min jihati wakiil mid la tala saarto waa tamyiiz ama wakiilan xaal u yahay mid la tala saarto in yasha hadduu alla doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa oo dhammaantiin waa idin baabi'inayaa ayuhannaasu dadkiiyow oo waya'ti waxa uu keenayaa alleh biaakhariina kuwa kale alla hadduu doono intuu idin baabi'iyo kulli idin mariyo ayuu kuwo kale idinku doorsanayaa wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum wa kaana allah ilaahayna waxau ahaaday calaa dalik arrinkaa lasoo sheegay oo ah inuu idin baabi'iyuu kuwo kale idinku bedelo arrinkaa wuxuu ahaaday alleh qadiiran kii u awood badan waayo dee laa yucjizuhu shay wax ilaahay cagsi geliyaa ma jiro man kaana ruuxa ahaaday yuriidu kii doonaya hawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda iyo nicmadeeda iyo barwaaqadeeda iyo ladnaanteeda ruuxa doonayaa fa cinda allah ilaahay agtiisuu ahaaday hawaabu ddunyaa adduunyada abaalkeeda iyo nicmadeeda iyo waalaakhirati aakhira nicmadeeduba wa kaana allah ilaahayna waxau ahaaday samiicankii maqal badan basiiran ee arag badan walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi saddex jeer bay kusoo noqotay aayaadka mar walbana macnay usoo noqonaysaa iskama imano mujarad taakiid ma aha waayo waxaa la yidhaha atasiisu awlaa min ataakiid macno cusub kelmaddu inay u timaado ayaa ka awleysan in la yidhaha kii horun bay adkaynaysaa marka waa tasiis marka hore waxay u timid isagoo alla ma odhan wa in yatafaraqa yugni illaahu kulan min sacati hadday kala tagaan mid walba allah kaafi yeeli oo qani yeeli waxaa la caddeeyey allaha qani yeelayaa inuu yahay allaha cirka iyo dhulkaba iska leh marka ilaaha cirarka iyo dhulalka iyo waxa udhaxeeyaba mulkiyaa isagaa hadday kala tagaan kaafi yeelaya waa munaasabadda wain yatafaraqa yugni illaahu kulan min sacati haddana waxaa la soo celiyey fa ina lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi waa markii alla kacabsiga la amray ee alla u yidhi haddaad gaalowdaan taana macnaheedu waxa weeye cabsida waxaa laydiin faray maaha baahi ilaahay idiin baahan yahay ee waa idinka dantiinna haddaad gaalowdaanna cidna waxba yeeli maysaan waayo ilaahay waxa uu leeyahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi haddana waxaa la yidhi walilaahi maa fi samaawaati mar saddexaad iyaduna waxay munaasab u tahay wa kaana allaahu ghaniyan xamiida ilaahay wuxuu ahaaday mid hodana oo wax walba mulkiya oo la mahadiyo hodannimadiisa iyo mahadintiisa waxa muujinaya walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi isagaa wax walba leh marka waa hani mudan in la mahadiyo aayaadkan waxaa ku sugan bayaanu mulki illaahi likulli shay wa ghinaahu can jamiici khalqi waxaa laynoo caddeeyey wax walba ilaahay inuu leeyahay makhluuq oo dhanna uu ka maarmay waxaa kaloo ku sugan altaqwa hiya wasiyat llahi lilawaliina waalaakhiriin wadalika liahmiyatiha alla kacabsigu waa dardaarankuu alla siiyey kuwii hore iyo kuwii dambaba waana muhimadda iyo makaanada sare ee ay taqwadu leedahay darteed waxaa kaloo ku sugan laa yaduru llaha kufru lkaafiriin walaa yanfacuhu iimaanu lmu'miniin faina allaha haniyun cani alcaalamiin ilaahay kuwa gaaloobay gaalnimadooduna waxba yeeli mayso kuwa rumeeyeyna rumayntoodu waxba u tari mayso waayo makhluuq oo dhan ilaahay waa ka deeqtoomay waxaa kaloo ku sugan qudrat llahi calaa idhaabi nnaasi kullihim walityaanu bigayrihim ilaahay inuu awoodu leeyahay iyo qudro dadkoo dhan intuu baabi'iyo kuwo kale inuu ku bedesho waxaa kaloo ku sugan ahamiyatu ljamci bayna alabi hawaabi اdunya wa hawaabi alaakhira wa cadamu liqtisaari bialabi hawaabi اdunya facinda allahi hawaabu daaray inay muhiim tahay in la kulmiyo doonista la dalbayo abaalmarinta adduunyada iyo ta aakhiro labadaba oo aan lagu gaabsan uun ta adduunyada waayo labadaba alla haya oo man kaana yuriidu hawaaba dunyaa waxaa lala tilmaamayaa dee adduunyo in lagu gaabsadaa inaanay habboonayn waayo haddaad ilaahay adduunyo ka doonayso aakhiradana isagaa hayee maxaad isugu yarayn labadaba su-aalo fa cinda allahi hawaabu dunya walaakhira markaa ruuxu walidalika ducada mu'miniinta iyo ambiyadaba maxaa ka mid a rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar ilaahu adduunyadana wanaaggeeda na sii aakhirana wanaagna sii cadaabna naga badbaadi marka ruuxu labadaba waa inuu ilaahay ka dalbuu ka doono oo aanu ku kaaftoomin adduunyo oo keliya waayo adduunyadu qiimo badan ma leh wax lagu lugo-o oo lagu lumana ma aha alla waxa uhi walilaahi alla ayaa iskale maa fi samaawaati samooyinka waxaa ku sugan iyo maa fi lardi arlada waxaa ku sugan walaqad wasaynaa wallaahi laqad wasaynaa xaqiiq ahaan waxaanu u dardaaranay aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo wa iyaakum idinkaba waxaanu u dardaaranay an ittaqu llaha ay ittaqu llah ilaahay ka baqa ayaanu dhammaan u dardaaranay kuwii hore iyo kuwii dambaba wain takfuruu jalaalaynku halkaa wuxuu leeyahay waqulnaa lahum walakum jalaaluddiin asuyuuti iyo waxa weeyaan sharaxan hoose ee futuuxaat lilaahiyaha ruuxu labadaa hadduu isla helo waa wax weyn oo tafsiirka aada uga caawinaya oo jalaaluddiin asuyuuti waxa uu leeyahay awalka tafsiirka qeybta hore jalaaluddiin almaxallina qeybta dambe aakhirka labadoodana jalaaluddiin almaxalli ayaa sheekha suyuuti ahaa marka jalaaluddiin almaxalli markii uu dhintay ayaa suyuuti uu dhammaystiro albaqara uu kasoo bilaabay ilaa awalka inta kalena jalaaluddiin almaxalli baa leh sulaymaan aljamalna waxa uu isna labada jalaaleynba ku sharxay markaa jalaaleyn waa muhane waxaa loo taniyeeyey waa jalaaluddiin asuyuuti oo ardaygii ah iyo jalaaluddiin almaxalli oo sheekhii ah sulaymaan aljamalna waxa uu ku sharxuu ku balballaadhiyey alfutuuxaat alilaahiyaha waa xawaashida hoose markaa ruuxa labadaa sharax iyo xaashiyadaa hoose isla hela mufradaadka iyo kelimaadkii qur-aanka wax badan baa uga baxaya alla waxau yihi markaa wain takfuruu markaa jalaaleynku halkaa wuxuu leeyahay waqulnaa lahum walakum buu soo qadaraya waxaanu iyaga iyo idinkaba idinku nidhi in takfuruu haddaa gaalowdaan fa inna lilaah alle ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arleyda dhexdeeda waxa ku sugan wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday macnaha dee waxba ka qaadi maysaan weeye wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday haniya kii hodana ee ka deeqtoomay dadka xamiidan ay maxmuuda ee la mahadiyo walilaah alla ayaa iskala maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan wakafaa billaah ilaahay baana kuugu filan wakiilan mid la tala saarto in yasha hadduu alla doono yudhibkum waa idin tegsiino wuu idin baabi'in ayuha nnaasu dadkiiyow wayati waxaan u keenayaa biaakhariina kuwa kale intuu idinka idin baabi'iyo ayuu kuwa kale keeni hadduu doono wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday calaa daalika arrinkaas arrinkaa inuu idin baabi'iyu cid kala keeno alla wuxuu ahaaday qadiiran kii u awood badan man kaana ruuxa ahaaday yuriidu kii doonaya hawaaba adunyaa adduunyada abaalkeeda iyo nicmadeeda fa cinda allah ilaahay agtiisuu ahaaday hawaabu dunyaa adduunyada abaalkeeda iyo nicmadeeda iyo wal aakhira aakhiro abaalmarinteeduba wa kaana allah ilaahay waxa uu ahaaday samiicaa kii maqal badan basiiran ee arag badan wallahu aclam